waxaan ahay wadani jecel dawaalidkii galay wadankiisa hooyo waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday guddidii u dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo uu magacaabay xuska sideed iyo tobanka mey ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey waxa ay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan waxaana bulshada reer somalilan ay u soo jeediyey inay si weyn uga qayb qaataan xuska sideed iyo tobanka mey dhinaca kalena waxa ay bulshada ugu baaqeen in si weyn loo ilaaliyo nabadgelyada waddanka si fantasyaha dabaaldegu uu si habsamiya inoogu dhaco waxaan halkaydi kusoo tabinaynaa hadaladii laga jeediyey madasha ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan waxaana hadalka kusii xiga wasiirka warfaafinta ugu dambaytiina waxaa hadalka soo xidhaya maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid sootelco mudaneel iyo marweyin waxaan halkan maanta isugu kan yeedhnay in aynu u sheegno bulshada reer somalilan dabad iyo gudaba sidii caadadaynoo ahayd in aynu bilaabayno dabaaldegii aynu ugu talagalnay sideed iyo tobanka may oo runtii ah maalin aada iyo aada noogu qiimo badan halkudhigga sanadkana uu yahay ictiraaf ku dhisan nabad iyo horumar waxaynu u baahan nahay haddaynu nahay bulshada reer somalilan caalamka waxaynu marti uga nahay ictiraaf ilaahay baa ictiraafka haya laakiin saxeixii baynu ka doonaynaa iyagana waxaa markaa muhima qofku markuu wax doonayo wuxuu la yimaadaa ficilkeeda iyo muuqaalkeeda eedhiin may waxay ka mid tahay waxyaabaha aynu caalamka ku tusayno inaynu nahay dad u qalma inay noqdaan dowlad ka mid ah duwalka caalamka ama un waxay ka turjumaysaa sida aynu wax u qabsannay horumarkaynu gaadhnay nabadgelyada aynu adkaynay institutioniska iyo qaranka aynu dhisannay ciidamada iyo nabadgelyada aynu dhisnay sida dadkaynu ugu riyaaqsan yahay inuu caalamka tuso inay doonayaan waxay u dagaalameen ee ay u dhinteen oo ah gobonnimo taam ah sidii ay lixdankii uga qaateen dowladda boqortooyada ingiriiska inay mar labaad ula soo noqdeen inay caalamka tusaan diyaarna u yihiin wax allo wixii dowladii u baahan tahay sidaa awgeed waxaan jecelay aniga iyo guddida halkan fadhida oo ah guddida qabanqaabada ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaany uu magacaabay inaanu bulshada u soo jeedino in looga baahan yahay sidii loo muujin lahaa ee horeba ugu muujiseen in maantana loo muujiyo qiimaha aynala leedahay iyo quwadeena sidaa awgeed yar iyo weyn in farxadda laga wada qayb galo oo aynu inana muxuu ahaaye istusno oo aynu ku baraarugno waxa laynaga baahan yahay caalamkana tusno sidaa awgeed waxaa kaloon jeclahay inaan idiin sheego in loo baahan yahay sidaan walba u feejignayn inaynu nabadeenna iyo xasiloonideenna iyo midnimadeenna aynu meel uga soo wada jeedno qof walibana halkiisa uu boliis ka yahay uu ilaaliye ka yahay oo danka leeyahay dalkiisa iyo nabadiisa inuu muxuu ahaaye u feejignaado baynu u baahan nahay si wanaagsan oo qurux badanna ay noogu dhacdo aada iyo aadna waa u mahadsantihiin halkana waxaan si aanu ka salaamno dadweynaha reer somalilan ee dabadiyo gudaba u diyaar garoobay weynaynta iyo muuqaalka quruxda badane maalinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof wal oo kasta oo somaliland ah oo dunida dacaladeeda jooga iyo dalka gudihiisada waxaa kaloo guddida wakiilka ah oo la shaqaynaya barasaabada iyo mayrada iyo guddiyada nabadgelyada ee gobolada iyo degmooyinka iyo guddiyada horumarinta ee tuulooyinka iyo gobolada iyo degmooyinka dalku leeyahay dhammaantood oo wakiil ka ah guddidan oo goobta ay joogaan ay tahay inay xuskan oo kale ka qabtaan ka laga diyaarinayo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba dalalkeenna dunida caalamka jaaliyadaheena dabadu way qabtaan xuska sideed iyo tobanka meey waanay ku kala horumarsan yihiin waanay ku kala firfircoon yihiin sanadkanna waxaan u malaynayaa sidaa aanu warka ku hayno deegaamo fara badan ama dalal fara badan oo dunida ka mid ah ayaa jaaliyadahoodu waxay u abaabulan yihiin inay sanadkanna muujiyaan xus weyn oo u qalma maalintani qiimaha ay noogu fadhido cariga ingiriiska oo hore looga samayn jiray sidaasoo kale shifield iyo arrimihii cusbaayee soo kordhay iyagana waxa ay keenayaan inay arintaasi aqoonsiga darteed dadaal fiican oo fara badan sameeyaan wadamada carabta oo iyagana markii hore ay ka fiicnaan jireen kuwa yurub sanadkan waxaan u malaynayaa inay dadaal fara badan samaynayaan dalkana dunida dabadeeda iyo dalka gudihiisabana waxaan ku celinayaa mar kale qof kasta oo somalilan ahi ka qaybgalka xuska sideed iyo tobanka may waa kaga wakiil gudida qabanqaabada ee sideed iyo tobanka may waa hawl aad nala qabatay waa hawl aad naftaada la qabatay waa hawl aynu wada qabanay in xuska sideed iyo tobanka may uu u dhaco sida ugu wanaagsan sanadkana waxaan ugu bishaaraynayaa inay dhalinyarada ka yar sodoon jirku si fiican u ciidi doonaan si aanay hore ugu ciidi jirin oo habeen iyo maalinba waynu ciyaari doonaa waxaynu xusi doonaa maalinta sideed iyo tobanka may oo aynu ku faraxsan nahay oo haddaynu da-daan nahay innagaa iskalehe waxay noqonaysaa inay dhallinyaradu noqoto kuwa muujiya sideed iyo tobanka may qiimaha ay ku fadhido waxaan kale oo ku daraya oo aan si adag u sheegayaa wasiirkeennu arrimaha amniga iyaguu ka soo shaqayn jiray waana guddoomiyaha guddiga nabadgelyada arrimaha nabadgelyada arrimaha nabadgelyada sidii isagu arrimaha nabadgelyada waxna la qarin jiray waxna la sheegi jiray ayuu idinku sheegay annagaa shiciba si rasmiya idinku sheegaynaa waxaa jira cadow fara badan oo ku dhiiran inay inaga khalkhaliyaan farxaddeennaas iyo damaashaadkeenna labadaba qof kasta oo somaliland ahi maalintaasi isagaa ka askaraya isagaa nabadgelyada ilaalinaya sidii wadaniyadu ahayd ee aanu nabadeenna iyo qarannimadeena u ilaashananay cadowgaasi kolley waa mid dabadeenagaga imanaye inta badane wixii ku soo kordha labada bilood ee soo socda gudahood iyo bisha aynu joognaba magaalo kastaaba ha hubiso qofka ku soo kordhay iyo jaarka cidda ula jaaray iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo hawsha uu hayo si aynu ula soconno qofkii sharwadaana ilaahay haynala qabto qofkii khayrwadaana dhaqdhaqaaqiisa in lala socdo waxba yeeli mayso waxa isaga u nabadgelyadiisa laga shaqaynaya inay nabadgelyadiisu fiicnaato saxaafaddu waxay u qaybsantaa mid duwaliya dowladdu leedahay iyo mid kale oo maxaan idhahdaa madaxa bannaan sanadkan waynu isku ogeyn waxaynu isku ogeyn inay si isku mida uga qayb galaan sideed iyo tobanka may sideed iyo tobanka mayna xuquuqda laga helana si isku midabay u qaybsanayaan waajibka la qaatana si isku midabay u qaybsanayaan sidaa ma isku ognahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد maanta halkan waxaanu kaga dhawaaqaynaa waa xuskii ay dhiimay fooyinta nabadgelyada oo ay labada wasiirba ka hadli doonaan iyo muxuu ahaay arrimaha muxuu ahaa bilicda waxaan leenahay dhammaan qof waloo muwaadina oo aqal leh amba aqal degeni aqalkiisa ha ka koogtaago calanka wajahadda aqalkiisana ha mariyo istambar waxa weeye waa iidda iidaha islaamka ka duwan ee koowaad aynu inagu leenahay labada iidood islaamka marka laga yimaado iidda koowaade kalenu leenahay inagu waxa weeyaan waa idhin may kolkaa qofku inuu wajahadiisa aqalka wajahadiisa magaalo kastaba ha ahaade waa inuu wajahada aqalkiisa istambar mariyaa xashiishana ka hor qaadaa hortiisana nadiifiyaa calanna ka dultaaga taasoo keenaysa inay muujinayso muxuu ahaa muwaadinimada qofka iyo inuu u diyaar yahay idhin may qodobka labaad waa nabadgelyada oo ah nabadgelyada waxaynu leenahay dad magaalooyinku way kala duwan yihiin hargeysoo kale gaadh xaafadaha gala iyo guddi nabadgelyo magaalooyinka kalena waxay leeyihin guddi nabadgelyo waa in qof waliba lala socdaa aqal walba dhaqdhaqaaqiisa layskuna wacyigeliyaa lana gudbiyaa sidii ammaanka loo ilaalin lahaa aqal waliba uu u sheegi lahaa cidda ilaalinaysa gaarhka ah aqalka ku xigaa cidda soo gashay qof walowba qofka ku ag taagan hubso wuxuu yahay laba qof oo kastoo is ag taagan waa inay hubsadaan qofka kale wuxuu yahay oy muwaadiniintu saa uga warrayaan inta ka hadhay intaana oo lala joogta ayaan dowladaha hoosena ku hayn doonaa nadaafada